Warbixin cusub oo maanta oo khamiisa uu baahiyey markas caalami ah oo ka hadla arrimaha horumarka ayaa lagu sheegay in dahabka laga soo saaro Afrika ee loo tahriibiyey Imaaraadka Carabta uu sii kordhay tobankii sano ee lasoo dhaafay. Boqolaal kun oo tan oo dahab ah oo ku kaca tobanaan bilyan oo doolarna ay si sharci darro ah uga soo baxaan qaaradda Afrika. sida lagu sheegay warbixintan uu baahiyey markaska Switzerland waxaa sanadkii laba kun laba iyo labaatanka laga soo tahriibiyey Afrika dahab dhan afar boqol soddon iyo shantan kuwaasoo lacag ahaan ka badan soddon bilyan oo dollar inta ugu badan dahabkana waxaa la soo baxay dahab qodata gacmahooda ku shaqaysta oo aan taabacsaneyn sharikado waaweyn oo diiwaan gashan dalka imaaraadka carabta ayaa noqday wajahada koowaad ee ra-iisiga ah ee loo daabulayay dahabkan tirada badan ee laga soo saaray dalalka afrika iyadoo la wareegtay afar boqol iyo shantan oo ka mida dahabkii laga soo saaray afrika sanadkii laba kun laba iyo labaatanka sida ay warbixintu tilmaamaysana wadarta guud ee dahab ka gaaray imaaraadka carabta sanadkii laba kun laba iyo labaatanka waxa uu gaaray laba kun iyo shan boqol oo tan kuwaasoo qiimo ahaan ku kacaya boqol shan iyo toban bilyan oo dollar mas-uul ka tirsan dowladda imaaraadka carabta oo la hadlay wakaaladda wararka ee royters magaciisana aan la shaacin ayaa tilmaamay in dowladdu ay qaadatay tallaabooyin muhiim ah oo lagu daweynayo cabsida la xiriirta dahabka tahriibinta lagu soo gelinayo dalka lana meelmariyey xeerar cusub oo la xiriira dahabka macaadinta iyo waxyaabaha kale ee dhaymanta ama qaaliga ah laba kun sagaal iyo tobanka warbixinta ay daabacday wakaaladda wararka ee royters waxaa lagu sheegay in dahab aad u fara badan oo ka yimaada afrika uu soo gaaro suuqyada imaaraadka carabta kuwaasoo noqday albaabka laga galo suuqyada dalalka yurub iyo maraykanka marka laga soo tago in dahabkan sida tahriibka ah afrika looga keeno loona iibgeeyo imaaraadka carabta in lagu weynayo lacago badan oo canshuuro ah waxa ay dowladaha iyo khubarada qaar tilmaamayaan in tani ay ka turjumaysa jiritaanka dhaqaale la loolami kara kan rasmiga ah ee dowladaha gacanta ku hayaan kuwaasoo loo adeegsan kara lacag dhaqista maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada iyo ka baxsashada cunuqabateenada sida ay tilmaamayaan marik omil oo ah mas-uul ka tirsan markaska switzerland ahna mid ka mida ragga diyaariyey warbixintan ayaa aaminsan in dahabka ka yimaada afrika ee la keena imaaraadka carabta halkaasi lagu soo shiilo kadibna loo iibgeeyo suuqyada ganacsiga ee yurub iyo maraykanka maadaama soo maritaanka imaaraadka carabta uu sharciyad ku kasbanaya dahabka sida uu sheegayo baarahan haddiiba aan aragnay in ka badan afar boqol oo tan oo dahab ah oo sanad gudihii soo gaaray imaaraadka iyagoo ku socda sifo sharci darro ah waxa ay tani caddeen u tahay in dulduleelo ay ka furan yihiin hanaanka fulinta qawaaniinta ee dalka ayuu leeyahay marik omil oo ah mid ka mida baarayaasha qoray warbixintan sida ay warbixintu sheegayso badi dadka ku nool qaaradda afrika ayaa asaaliib qadiimi ah u adeegsada dhalaalinta dahabka iyo habeentiisa waxaana sanadkii laba kun laba iyo labaatanka xirfadleyda afrikaanta ah ay soo saareen in ka badan shan boqol oo tan oo dahab ah sida warbixinta lagu sheegay inta badan dahabka loo iibgeeya imaaraadka ee ka yimaada afrika waa midka ay soo saaraan shaqaalaha gacantooda ku xamaasha iyo sharikado yaryar oo macmal ah shaqada dahab qodista iyo dhalaalintiisa ayaana malaayiin qof oo ku nool qaaradan hodanka ah balse reer galbeedka faqriga ku tilmaamaan u ah isha keliya ee ay nolol ahaan ku tiirsan yihiin waxaa jira laba wajiileen ay ku dhaqanto dowladda switzerland taasi oo inta badan aan ogoleen in dalalka afrikaanta ah ay ka iibsata dahabka ay soo saartaan balse taas beddelkeeda waxa ay soo iibsataa dahabka afrika laga keena ee imaaraadka lagu iibiyo ayuu leeyahay xubin ka mida baarayaasha qoray warbixintan uu daabacay markaska switzerland oo looga hadlaya in imaaraadku uu yahay dalka ugu badan ee sifo sharci darro ah loogu iibgeeya dahabka laga soo saaro qaaradda tan afrika halka sharikadaha switzerland ay dahabka kasoo iibsadaan warshadaha caalamiga ah waxa ay sharikadaha imaaraadka carabta dahabka kasoo gataan sharikado yaryar oo ka furan afrika latin america iyo aasiyada koonfureed iyagoo kusoo gadanaya qiimo aan sidaasi u badnayn sanadkii laba kun iyo labaatanka dowladda switzerland waxa ay baaritaan ay samaysay ku sheegtay in dahabka sida xatooyada ah looga soo qaado deegaanada loolanada milatari martigelinaya ee afrika ay sii kordheen intooda ugu badanna loo iibgeeya dalalka imaaraadka carabta shaybaarka yurub ee arrimaha bariga dhexe fadhigiisuna yahay magaalada jeneva ayaa isaguna tilmaamay in dahabka ugu badan ee ka yimaada afrika laga soo daabulo dalalka suudan tanzaniya zambiya gaana iyo kuwo kale waxa uu intaa ku daray in tallaabadan sida sharci darrada ah dahabka looga soo daabulo afrika laguna keena imaaraadka carabta ay dowladaha dalalkaasi ka jira ka luminayso inay ka faa'iideystaan ilaha dhaqaale ee dalalkooda iyadoo ay intaa dheer tahay inaanan helaynin canshuuraha lagu soo rogi lahaa dahabkaas haddii la mariyo laamaha dowladeed bangiyada dalka switzerland iyo warshadaha dhalaaliya dahabka ee dalkaasi ku yaala ayaa ku faana inay ilaalinayaan xeerarka caalamiga ah ee la xiriira soo iibsashada dahabka islamarkaana ay la macaamilaan sharikado ku tilmaaman mihnad iyo mas-uuliyad oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala imaaraadka carabta laakiin sida muuqata waa sheegasho aan sal iyo raad midna lahayn oo ka fog xaqiiqada maadaama la ogyahay in sharikadaha imaaraadka carabta ay sifo sharci darra ah kusoo iibsadaan dahabka sida ay ku doodayso warbixinta sanadkii laba kun laba iyo labaatanka hay-ad caalami ah oo korjoogteen ka haysa lacag dhaqista iyo waxa loogu yeera maalgelinta argagixisada ayaa dowladda imaaraadka carabta waxa ay si rasmi ah ugu dartay liiska dalalka sida xooggan loo muraaqabeynayo maadaama dowladani aanay si adag u ilaalin xeerarka la xiriira ganacsiga siiba sharikadaha u qaabilsan arrimaha dahabka iyo macaadinta christoph filid oo ah madaxa iskaashatada dahabka iyo macaadinta ee dalka switzerland ayaa tilmaamaya in dubay inkastoo ay tahay suuq muhiim ah marka laga hadlaya arrimaha dahabka haddana aanay wax weliba oo ka yimaada si fudud u qaadan karin dubay waa suuq muhiim ah marka laga hadlayo howlaha ganacsiga la xiriira ee dahabka iyo macaadinta laakiin weli lama gaarin waqhtigii aan innagoo indhaha isku hayna qaadan lahayn wax weliba oo ka yimaada ayuu leeyahay christopher filid waxa uu intaa ku daray waxaa caddaatay in badi dahabka laga keenay imaaraadka carabta uu ka yimaado afrika isagoo maraya deegaano aanu nidaam qaanuuni ah ka jirin oo martigelinaya loolana sababaya falal dembiyeedyo caalami ah laakiin inkastoo ay sidaasi isaga dhigayaan dalalka yurub inay yihiin kuwa nidaamka ilaalinaya haddana haweeney lagu magacaaba hunter oo ka mid a baarayaasha soo saaray warbixintan waxa ay leedahay suuqyada switzerland iyo ingiriiska kama dhigna inay ka maran yihiin nidaam darida intaba ay ku xiran yihiin suuqyo ku yaala dalal kale oo la aaminsan yahay inay soo gaaraan waddamo dahabka lagu soo dhaqo sida khubarada warbixinta qoray ay tilmaamayaan waxaa shaki ku jirin in suuqyada switzerland ay soo gaaraan shixnado dahab ah oo ka yimaada imaaraadka kuwaasoo aan lahayn isha rasmiga ah ee laga keenay ama ka yimaada dalal ay dagaalo ka socdaan ama jihooyin isku dayaya inay ka baxsadaan cunuqabataynada dhaqaale ay reer galbeedku ku hayaan ruushka dahabka oo lagu tiriya mid ka mid a hantida ugu qaalisan ee dunida taalla ahna lacag soo jireen ah oo aadanuhu uu weligiis isticmaali jiray siina isticmaali doono ayay reer galbeedka ku amartaaglaynaya dunida isku dayayaan inay gacanta ku dhigaan oo ay xadidaan waxaana cid weliba oo aan iyaga taabacsaneen oo dahab soo saarta ay ku tilmaamayaan inay ka hortimid qaanuunka dowliga ah hadafka rasmiga ah ee ay leeyihiin ayaa ah in dahabka uu iyagu ku koobnaado oo ay keed ahaan u dhigtaan bangiyada halka lacaga hawada ah ama waraaqado lagu faraqayo dadyowga kale taasoo ka dhigan gumaysi dhaqaale iyo duulaan maskaxeed ay adag tahay in laga xoroobo